dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sanadkan sii dhammaanaya waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika waxaana dalalkii ugu dambeeyey ee doorashooyinku ay ka dhacaan ka mid ahaa dalalka tanzaniya iyo ivory coast dalal badan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay doorashooyin ka dhacaan ama lasoo doorto hoggaanka dalka sida soomaaliya oo kale hase ahaatee dood badan ayaa hadhaysay is-xukunka afrika kadib markii ay soo baxeen hogaamiyaal badan oo damac kaga jiro in ay xukunka sii dheeraystaan islamarkaana wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka dalkooda haddaba xidhiidh nooce ah ayaa ka dhexeeya xukun wanaagga iyo horumarka dalalku ay sameeyaan agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan bayre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa isbarbardhig inoogu samayn doona xukunnada kelitaliska ah iyo kuwa dimuqraadiga ah ee afrika iyo sida dalalkoodu ay u kala horumarsan yihiin doctor bayle wuxuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka ivory coast oo dhowaan ay doorasho ka dhacday inta barnaamijka socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiin doonaa doctor cabdiraxmaan bayle kusoo dhowow laanta afka soomaaliga e v o a
waad mahadsantaha waad mahadsantahay andhawa aad ba waxaa lagugu xasuustaa dee wasiirka hore arrimaha dibaddana waad ahayd haatanna dhinaca mashaariicda khaaska aad bangiga horumarinta afrika u qaabilsan tahay oo agaasimaad madax ka tahay qeybtaas afrika markaynu ka hadlayno dhinaca doorashooyinka dee muuqaalo kala duwan baa laga xasuustaa bal markaad waayadan dambe dib u yar milicsatid bal dhinaca doorashooyinkan ugu dambeeyey gaar ahaan dalkan aad joogtid doorashadii ka dhacday
waa runtaayo doorashooyinku de waxay tilmaamayaan ismaamulka iyo dadka dadka horumarkiisu halkau taagan yahay bay tilmaamayaan wacyiga siyaasadeed halku taagan yahay ayay tilmaamayaan africana siaad ogtahay de wa wa wa wa waa qaarad aada iyo aada u ballaaran weeyaan oo dawlada iyo dadka ay gogorin ku nool yihiin dalka kan haddaan kaaga warramo sidaad weydiisay waa dal de ku yaala afrikada galbeed dhibaatooyin fara badan fara badanna soo mutay waxaan kuu sheegaya waxa weeye anuu dalkan waxaan imi kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo sideetankii baan imi waxooga yar baa joogay waan ka tegay haddana waxaan kusoo noqday bilowgii sideed iyo sideetankii markaa laga soo bilaabo ilaa maanta intaan tunis tagnay mooyaane oo toban sano ahayd waan joogay halkan markaa dhibaatooyin fara badan baa dalka soo maray labadii kun markay ahayd horta odaygii hore xukumi jiray baa ka dhintay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii dagaalo qabaa'il ayaa bilaabmay dagaalo ayaa bilaabmay siyaasadeed waan gartay marka waxba waxba yaanan kuusoo wadine laba kun iyo saddexdii anagu waan ka guuray tunis baan qabanay intaa ilaa iyo intaan imika soo noqonay oo ahayd bilowgii sanadkan dagaalo fara badan oo aada iyo aada u qadhaadh ayaa soo kala dhex maray qabaailka halkan halkan yaalla oo ilaa shan iyo lixdan qabiilo oo aan isku af iyo isku diin iyo isku aqoon ahayn xataa madowga laftiisu ay kala kala kala midaba guugu leeyihiin maanta heshiis waxay ku gaadheen dhawaan shan sano hooseed bay heshiis ku gaadheen inay isdoortaan inay isdoortaan isxulafaystaan markaa dee wuxuu yahay maanta shalay duhraad sab axaddii dhawad waa la isdoortay maad dareemeyn in meesha doorasho ka socoto maad dareemeyn waan gartay afar iyo labaatan saacadood dabeedna ninkii odayga ahaa baa loogu celiyey marka wa wadanada imika dhaqaalahooda wixkaa marayu kamid yahay waan gartay marka afrika dee dhinacyo kalena waxaa jira in waktigii la dhereersanayo madaxweyneyaashii laga yaabo qaarkood ay xilligan furayaan dastuurkii ay ka dhigayaan saddex jeer in la doortoo kale iyagana muuqaalada kale afrika ka waran eeg waxaa meesha ku jira waxa weeye horta africa sheekada quruxda badan lee la odhan karaa waxa weeyaan wadanada dhaqaalahooda korayo kuwa ugu sarreeyay ku jiraan africa ku jirtaa wax aan hore loo arki jirin loona maqli jirin loogana sheekaysan jirin baa africa ka dhacaya africa waxay noqotay seeladii wax loo soo iibyeenayey also khayraadkii dibadda loo dirayay africa ayuu ayuu ayuu ka dhacayaa aan kuu sheego wadanada ugu cajiibka badan leh dabeetana waxaynu eegi doonaa balaada wadanadaasi siday arrimahoodu yihiin wadanadaas tobanka ugu sarreeya adduunyada tobanka adduunyada ugu sarreeya ilaa lix toddoba ayaa afrikaana dhaqaalahooda angola botswana ethiopia kenya ghana nigeria south africa tanzania uganda zambia wadanada waxa weeyaan afrika jiidaya ee dhaqaalahooda cirkaa maraya weeyaan now haddaad eegto wadanadaasi doorashooyinkooda waxa ay yihiin waxaad arki karaysaa ruwandana ku dar ruwandana way ku jirtaa oo seychelles baa ku jirta oo mauritius baa ku jirto wadanadaasoo dhan markaad eegto waxaad arkaysaa intooda badani inay yihiin wadana isdoortay oo dimuqraadiyad ka ka dhacday oo maamul wanaagooda la la la tixgeliyo adduunka la tixgeliyo dee dhinaca kalena saad sheegtay weeyaane dad fara badan oo iyaguna doonaya inay wax kororsadaanna way jiraan waxay u eg tahay waxay u eg tahay waxa weeye ama qofku ha kororsado ama yaanu kororsanin dawladda iyo maamulkeeda iyo siday tahay baa maanta wuxuu yahay waxaa dhaqaalaha hega wadanada maanta ugu sarreeya ma aha kuwa ugu maal badan kuwa ugu resource badan ma aha kuwa ugu dad badan ma aha kuwa ugu waaweyn ma aha waa kuwa maamulkooda siyaasadeed meel ku socdo ee dadkiina kaxaystay ama digtatornimaha ku kaxaystaan ama yaani ku kaxaysanin waddankiina maalgeliye weeyaan su-aalo badan baa meelaha kolba kaa weydiin doonaa laakiin dhinaca asia bal aanu tagno oo dhegayste khadka xaggaa inagaga soo biiray bal magacaaga magacaygu waa cabdiraxmaan aburaas waan idin salaamayaa adigoo ismaaciil farajara iyo wasiirkii hore cabdiraxmaan beyle su-aasheedu waxay tahay afrika sidee ku gaari kartaa doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka ee ah xor iyo xalaasha maxay si ka baran karaan taariikhdii wadamada reer galbeedku ay usoo mareen inay waxbarasho inay inay gaadhaan doorashooyin xor iyo xalaala aada ad mahadsan tahay doctor cabdiraxmaan baylaan siinaya aniga aniga waxay ila tahay waxa weeye adduunkana dad badan baa taan qaba qaba africa waxa laga tegey iyagoo aan tacliin lahayn iyagoo waxbarashadoodu aada iyo aada u hooseyso iyadoo dhaqaalahoodu aada iyo aada u hooseeyo ayaa la yidhi waa laydinka baxaya isxukuma isxukunkuna cilmi iyo arrimo u baahan yahay dee dawladda maraykanka haddaan kasoo qaadno kun iyo toddoba boqol iyo iyo iyo lix iyo toddobaatankii soo mahayn markii ay xor xor noqdeen ya ilaa waktigaasi imika waa imise dhowr laba boqol iyo koob oo sanadood baa ayaa kasoo sokeeyey intaasay soo jabayeen ay soo kufayeen inaguna maxaan haynaaba africa waa konton sano ya konton sano wakti dheer ma aha si iyadoo sidaa tahay haddana waxaad arkaysaa wadano fara badan oo wax ka bartay ya oo dadkoodii cilmi geliyey iyaga laftooda dawladooda si fiican u maamulaya waxaad arkaysaa dee maanta iyo iyo toban sano horteed shaqa wax badan baa udhexeeya dadku siday siday u socdaan iyo dimuqraadiya takalaan kugu daraya adeer waxa weeye eeg africa adduunyada kale way ka duwan tahay ya adduunyada kale way ka duwan tahay halkan aan kuu sheegaya maanta shan iyo lixdan qabiilo ayaa degan oo afkoodii le ya oo qaarkood kayma yaryar ku nool yihiin waan gartay oo laga yaabaaba inay dhar wanaagsan xidhnayn maaragta marka intaasoo kun oo luqo marka waddanadii lagu hadlayo dhibaatadeeday leedahay waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weye dimuqraadiyadda la sheegayo bal hadda inagu inaan dib u eegnaaba suuragalaba ay dadka qaar leeyihiin dimuqraadiyaddu ma in qof waliba vote ridaa mise waa wax kale haddii europeanisku taa soo saareen oo iyagoo siman ay yidhahdeen qof waliba vote ha rido inaad duuduub lagu liqo miya in duuduub lagu liqo oo layidhaha qof waliba vote ha rido ya mise waa in la eegaa fiicano midhaha daray duuduubka haddii lagu liqo dirxiinu ku jiraa laga yaabaa baa la yidhi in laga eego bal hadday meesha wax ku jiraan la habayn karo waddan walba lagu adjasgarayn karo waan gartay dhegeysto kalaan haatan khadka siinaya bal magacaaga iyo halkaad joogtay waxaan joogaa magaalada hargeysa magacaygana waa cabdirashiid weyn cabdirashiid jeli waxaan weydiin lahaa wasiirkii hore arrimaha dawladda bayle waxaan weydiin lahaa sida aynu ogsoon lahayba dee dimuqraadiyaddu wada wadankan la wadankan soomaaliya wuxuu qaatay dimuqraadiyad buu qaatay waxaa laga hirgeliyey layiri waxaa lagu dhaqaya dalka waa dal dimuqraadiya haddana dimuqraadiyaddii waxay u egtahay midaan ka shaqeynayn wadanka gudihiisa marka waxyaabaha sababayna inay ka shaqeyn weydana waxaa kamid ah in dimuqraadiyaddii aanay ahayn mid sal ku leh ama doorashooyin ha ahaato wax kale ahaatee mid kasoo unkantay oo kasoo baxday dalka gudihiisa inaan ahayna tahay mid dibadda looga soo dhoofinayo oo dalal kale dimuqraadiyadda stailkooda ay qaadanayaan bal u eg tahay noocooda ay qaadanayaan marka su-aashaan weydiin laha waxa weeye dee wadamada kale ee soomaalida ah ee gobolka ku yaalay somaliland ka mid tahay waxa ka dhacay iyaga laftooda waa dimuqraadi waxa ka dhacay doorashooyin hadday tahay kuwo golo deegaan iyo hadday tahay kuwo madaxweyne iyo hadday tahay kuwo golo baarlamaanba marka dimuqraadiyadda iyo doorashadaas waxay ku timi in laisku daray dhaqankii meesha yaalida soomaalida ahaa iyo iyo iyo dimuqraadiyadda in laisku daray oo dabeedna laga midadariyada ku timi marka waxa weydiinaya maxay maxaa diidaya inay wax ka bartaan intay yimaadaan ay dersaan taas oo taasaa la dhaqana oo la la hawl ah intay dersaan ay dabadeedna la guuraan oo ku ku hagaajiyaan waddanka soomaaliya aada u mahadsan waan gartay doctor bele
waad mahadsan tahay su-aasha aada weydiisay oo sax ah soomaaliya dhibaatooyin baa ka taagan dhibaatooyinka ka taaganna waa aada iyo aad iyo aad bay u geesa badan yihiin way geesa badan yihiin waxa weeye dal dibaddiisa iyo gudihiisaba dhibaatooyin badan ay ka socdaan kana socdeen wakti aada iyo aada u dheer ay ka socdeen soomaaliya waxaa roon inay isku daydo inay ka barato somaliland iyo meelaha kaleba ya iyo meelaha adduunyada kaleba inay ka barato inay isku dayeyna waa laga yaabaa waxyaala fara badan ayaa ayaa murugsan waxyaalaha ugu murugsan ugu badanna waxa weeye waa ammaanka weeyaan ammaanka weeyaan marka ammaanka haddii la sugi lahaa ammaanka isaga laftiisa ayaa haddaynu dumacnayn ka loo aan ka hadlaynaa dhowr cisho ayaan ka hadlaynaa marka soomaaliya problemkeedu problem soomaaliyeed maaha waa problem international weeyaan ya international issues ayaa ayaa ayaa meesha jooga waa gego xasilkan ka taagan yahay somaliland inay heshiiyaan oo ay meel iskugu tagaan oo odayaashoodii arrimahooda ay meel wax isla qaataan waxa weeye de wax wax lagu faani kara weeye laakiin haddana iyada lafteedu ma dhibaato la'a adeer iyada lafteedu ma dhibaato la'a ma dhibaato la'a waxaan u malaynayaa un waxay ku dhaamaan soomaalida kale waa weye ismalaynayna way ku heshiiyeen laakiin intaa marka lasoo dhaafo dee goondhamada iyo geesgaraacu waa badan yahay wa waan la wada soconaa yesterday waxa ka dhacay meesha ya marka soomaaligu meeshuu joogo soomaaliga kale waa lamidu ma kala duwana marka soomaalidu fadhiisato oo ay tidhaahdo dimuqraadiyadda inahagtaa waa teey ya inagu qabaa'ilo aftisarna cidudoo aftisadaa ma jire intaasoo quruumood aftisarna oo geedka aad baarka kaga taali laha guntiisa qof weyntu ku jira aad ogtahay dimuqraadiyad taasoo kale habaysa oo laga fikiro waan gartay ayaa loo baahanya maha maha meesha inta laga soo qatanayna waa waa wada booteynayna ma soconayso taas waan gartay haddaan iskaa dhex galo waxaa jira dalal badan oo africa ku yaala oo iswaafajiyey nidaamka dimuqraadiyadda iyo nidaamkoodii dhaqanka oo labadiiba ay hybrid system oo kale nidaam wada shaqaynaya ay yihiin sidee baad la odhan karaa marka waa la isugu barxi karaa labada nidaam
labada nidaam waxaa la iskugu barxi karaa aniga say la tahay waxaa la iskugu barxi karaa in in dhaqankeena odayaal baa hogaamiya dhaqankeenna odayaal baa hogaamiya dawladahana siyaasiyiin baa hogaamisa labada si la iskugu barxayaa marka waxay noqonaysaa iyadoo odayaashii dhaqankuna qayb ka qaataan maamulka waddanka ee qayb ka qaataan odayaashii dhaqanku oo inta laysku yimaado ee laga wada hadlo laydhaha waxaana dhaqankaynu u daynaynaa waxaana waa wax inagu cusube siyaasad baanu daynaynaa ya ayaa ayaa la ysku wadi karayaa wadano badan oo caynkaasoo taa taa tirigeliyay way jiraan si fiicanna way socotaa innaga lafteena waa la tirigeliyo somaliland waxay ku shaqaynaysaa waa labada gole ya ee kala badbaadinaya mar walba laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weye hataa labadaa gole sida wiinan lahaayeen ya ayaa ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay in in laga wada hadlo oo laiswaafajiyo laakiin soomaalidu waxay dadka kaleo kala kala dhanka ka duwan tahay aniga ra'yigayga weeyaan hadda maaha eega ra'yigayga weeyaan soomaalidu adduunyada kalena waxay kaga duwan tahay way soo fadhiisan sharci bay qoran waxaaye waxaasay odhan way wada saxeexi soomaaliya toosoo bay qaadi laakiin haddana ku dhaqmi maayaan kuma dhaqmayaan kuma dhaqmayaan haysaa i can tell you meel kastaba ha joogaan kuma dhaqmayaan ilaa quwad kale oo soomaali ahayn oo ku xoog rooni ay jirto meesha sharci kuma dhaqmayaan ilbaxnimaduna waa inaad waxaad seexda ku dhaqanto wey ilbaxnimada waan gartay ilbaxnimadu waxaad seexatay aad ku dhaqanto weyaan marka you know waxaad doontaba samee levelkaad doonto samee maxkamadaad doonto samee maxkamadiiba haddaan la degeysanayn ka war baarlamaankiiba haddaan la degeysanayn ka war ya wa wa waa problemka weyan ka soomaali haystaa weyan waana waa problem soomaaliyeed weeyaan oo ay tahay in wax laga qabto waan gartay aad bay u cad tahay dhegeysan karaan haatanna khadka siinaya bal magacaaga iyo halkaad joogtid magacaygu waa cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer omashaasi waxaan joogaa magaalada boorama ee gobolka awdal aad iyo aad baan usalaamaya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo weliba ismaaciil farjar su-aashaada
in yaroo fikiran ka horsanaya ka hormarsanaya fikirkaygu waxa uu yahay waxyaalaha africa dib u dhigay waxaa kamid a dhamac siyaasi oo ama ama xukuumadda marka ha hayo ama mid mucaarada ha ahaado oo dhinac xalaana ku socda iyo weliba dastoorkii dastoorka dalkaasi oo u nugul qofka xilka hayaa inuu si fudud u bedeli karo isagoo aan u marin hanaankii ahayd in cod loo qaado ee si kale oday oo u mari karaa hanaan aan caadi ahayn waxa jirta oo kale doorashooyinka oo ay gacanta ku hayaan xukuumadda xukuumadda markaa talada haysa oo waxaad arkaysaa wadamadan oo wasaaradda ay ku dhawaaqayso wasaaradda arrimaha guduhu ah aanay ahayn shaqadeedii haddaba doctor bele waxaan weydiinayaa su-aal ah africa madaxdeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda waxaa si aan toos ahayn bajaraha ugu haya madaxda reer galbeedka haddaba iska daa in doorasho xalaal ay ka dhacdee iyaga ayaa doorta madaxda africa oo hadba ay isleeyihiin waa idin daba kacayaa ama idinka hor iman maayo ayay yidhaahdaan democracy ayuu kusoo baxay haddaba haddaynu nahay african caqabadaha iyo waxyaalaha aan soo sheegay sideebaynu uga gudbi karnaa waan gartay doctor bele intaana su-aashaas siinin tuhum baa inta badan jira ah wadamada reer galbeedka laftigoodu inaanay ka daacad ahayn halbeegan ay ku cabiraan nidaamka is-xukune africa qaarkood haddii kelitarisku uu la shaqaynayo ay u arkaan dimuqraadi nidaam ka hor yimaadana ay magacyo kale ugu yeedhaan su-aasha uu ina weydiiyey dhegaystuhu borome nagala soo hadlay iyo bal arrintan haddaad jawaabteeda isuga isuka raacaysa
waa hagaage arrintaa iyadii waxaan ku sheegaya aniga ra'yigayga dawladdu wal oo adduunka jirtaaba danteeda ay wadataa ama tu ha noqoto foreign oo kuwa europeanska ah ama kuwa africaanka ah dawladdu waliba danteeda ayay wadataa markaay waddan imanayaanna dantooday jiidhiinayaan ya anugu markaan tegay soomaaliya ee aan noqday foreign minister waxyaalaha iiga iiga istiimay ee aan arkay waxaa kamid ah dee inay qolo waliba wax ku weydiinayso oo halkeen kaa soo geli karnay kuleeyihiino maxaa noo dana annaga maxaa dan noo haysa laakiin xaqiiqadu waxa weeye xaqiiqadu xaqiiqadu waxa weeyaan adigu haddaad tidhaahdo waxaaya waxaasaan ku hayaadna maxaad ii haysaa oo aada miiska labada dhinac kasoo wada fadhiisataan oo aad qof wax kala garanaya tahay oo aad tidhaha taasaan haya maxaad ku bedeli taa kalena haya maxaad ku bedeli taa aada soo jeedisay xagga iyaga kama soconayso dadka intiisa badani ya anigu waxaan umalaynaya minister foreign affairs oon la kulmin inuu inuu yar yahay bati kuwa ugu gaar ahaana kuwa kuwa ugu waaweyn waad qancin karaysaa dadkaas waad qancin karaysaa haddaad hal adag tahay haddaad arrimaha adiga laftaada fahamsan tahay haddaad waxa uu ninkaasi ka hadlayo fahamsantay ama qofkaa dumari ka hadlayso anigu wax aan la yaabo oo qasab waxaanaan duduucayaa yidhahda ya ma arag arrintu waxa weeye afrikaankay ka godaa afrikaankay ka godaa ta kale ah wadannada madaxda dalkaas dalalkaa kale looga taliya waddankan anugu iminkaan joogeen idinka soo warramayo ninka la doortay xasan watara baa la yidhahdaa gabadh faransiis uu qabaa nin de faransiiska lagu soo tarangareeyey sida dadka kale meelaha kale lagu soo marka faransiisku wuxuu ka leeyahay aid buu ka leeyahay laakiin lama odhan karo dadkii gooteeyey faransiiska saa u gooteeya lama odhan karo waa la gooteeyey xaq baa loo gooteeyey ya two thousand ten kiina waa la gooteeyey xaq baa loo gooteeyey ya marka ninku isagaa helay waxba yaynaan geed xaji ismarmarinin haddaan afrikaan nahay geed xajiinle dantee danteed dantooday wataan laakiin inaguna danteena haddaan wadan waxba laisma diidayo walahina laisdiidayo arrintu halkaas sartu ka qorantay waa inaga weeyaan oo tuugo iyo dhac iyo been iyo balaayo ku shaqaynan haddaan afrikaan nahay dabeetana dadka kala marmarinayna ya waan gartay soomaaliya soo hadal qaaday wasiirro waad ka ahaydeen gebagabadii su-aashii ugu dambeysay aan ka dhigano barnaamijka waxaa jira xalka soomaaliya markaad eegtid iyo dowladnimadeeda laba aragtiyood baa yaalla qaarkood waxay yidhaahdaan waa nidaam gudaha ku xidhan oo ay tahay in gudaha laga dhiso dadka la heshiisiiyo qaarkoodna waxay yidhahdaan waa aragti ku xidhan marka hore in waddamadan dibadda oo dano badan kale soomaaliya xalkooda laga raadiyo oo marka hore la qanciyo waddamo badan ama la mideeyo masaalixda soomaalida ay kala yihiin waddamo badan oo ama kuwa deriska ahaadeen ama kuwa dibaded ha ahaadeen labada aragtiyood iyo maad qabta adigu
anigu waxaan qabaa waxa weeyaan soomaaliya hadday jabtayna soomaalida isjeebisay hadday imika jabaysan ayaad isjeebinaysa qof waliba dankiisu wada isbaan idhi hadday maanta soomaaliya wada fadhiiso halkaasaan maraynaa tidhaahdo cid ka horjeedsanaysa ma jirto cid kasoo duulaysaana ma jirto cid wax ka doonaysaana ma jirto you know fikradihii aan qabay markii hore anigu de laga yaaba inay ka duwanaayeen markaan imima waxaan arkay iyo dadka markaan la kulmay danahoodii dadka ay wataan laakiin hadna dantaadun haddaad wadato ya soomaaliyada isjebisay gudaha ayaynay ka dhisnayn iyagaa u kala badanaya adduunyada kale iyagaan isku kalsoonayn iyagaan damacsanayn inay nation dhistaan run soo ma hadde iyagaan doonayn inay nation dhistaan ruuska hadday hadday duwayaan oy heshiiyaan oy fadhiistaan oy yidhahaan halkaasaan maraynaa cid odhanaysaa ma jirto anigu waxaan odhan jiray waxa weeye bahal la yidhaha ba jirta caano qub baa la yidhaha caano qub i don't know africa meelaha kale wax lagu dhahay bahal yaro inta lagu yeesto kubadda yeestuubtahay oo geesay leedahay waxaan ku odhan jiray qolooyinka baashaa geesahani hadduu libaax weeya aada cuntid ma cuni karayo in fact haddaad internetka gasho waad arkaysaa iyagoo islaynaya intan yar bay leegta oo istuubaysaa libaaxii dhiigu ka daaya iskaga tegaya markuu qaban kari waayo meelihii uu qaban lahaa waad garanaysaa ma soomaalidu waa saas oo kale cid liqi karaysa oo halkaasoo dhuunta mari karaysa ma jirto waa dal weyn waa dal ballaadhan waa dal khayraad leh waa dal soo jeeda oo ma garanaysaa dadkiisu mar keliya haddii la kiciyo dhinac ukacayaan very very very sensitive ya marka soomaalidu cid kusoo duulaysana ma jirto cid kaloo waxu wadaana ma jirto iyaga soanunin soomaaliya ley iyaga ayaa ah xarig lama sitaan xarig lama sitaan weeye waxbana kuma heshiinayaan hadday wax ku heshiiyaan geedka hoostiisana hadhow way islaynayaan qaar baanu hogaansamayn qof waliba isagaa doonaya inuu madaxweyne noqdo ama isagaa doonaya inuu wax noqdo de markaa dal baasaa lagu maamuli karaa dalsaa laguma maamuli karaa dawladda rasmiga macnaheedu waxa weeye ka timi turkiga muxuuha greega aan wax wada yeelano weeye aan wax wada maamulana weeye aan wax wada lahaana weeye aan isku talaasulna aan isku tanaasulna weye intaa soomaaliga kama dhaadhacsana intaa midna soomaaliga intaa midna kama dhaadhacsana waa nasiib daro marka dadka soomaaliyeed bay tahay kadeedin inay geedka iskugu yimaadaan o idhaha waxaasaan ku heshiinay waxay ku dhaqaajiyaan wayna dadku wayna raacayaan marka sanadii wayna raacayaan
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxayna kaga eg barnaamijkeeni wicitaanka dhegaystaha oo marti inoogu ahaa agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan bayle oo hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda oona barnaamij ka qayb galay isagoo ku tagan dalka ivory coast tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmaynona waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiisa leh
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga e v o a